socdaalkayga wuxuu ku saabsan yahay waa booqasho laba maalmood ah laba maalmood iyo bar waxaan halkan u nimid inaan dowladda bakistan khaasatan wasaaradda waxbarashada iyo commishinka oo tacliinta sare ee dalkan aan ka wada hadalno arrimo labada dalba ay muhiim u ah aan iska saacidayno kuwaasoo ah bakistan waxay leeyihiin si aad og tahayba commission oo higher educationka ah oo aada effective u ah wuxuu jiraa qiyaastii shan iyo toban sano waxa uu sameeyey howlaha uu sameeyey markaad fiirisana waa wax cajiib ah waagii ay asaaseen halkan shan iyo toban sano ka hor bakistan jaamacadaha dalkan waxay ahaayeen number yar dadka waxbarashada sare aaday waxay ahaayeen qiyaastii laba boqol iyo toddobaatan kun maantana waa hal milyan iyo siddeed boqol oo kun oo arday shan iyo toban sano gudahood marka number one waxay ahayd bal horto maadaama aan rabno annaga inaan samayno commissionka higher educationka maadaama aan rabno in waxbarashada tacliinta sare aan wax ka qabanno maadaama bakistan ay muhiim noo tahay waxyaaba badanna aan wadaagno dhaqan iyo diin iyo waxyaaba lamid ah maadaama ay ayaguna taariikhiyan waxbarashada dalka soomaaliya dadkii soo dhisay waagii hore ay ahaayeen marka waxaan rabnay bal in aan waxna ka baranno horumarkan hadda oo ugu dambeeyay oo xoogan siay u gaareen inaan fiirino iyo inaan bal haddii aan heshiis wadageli karno oo aan iska kaashanno labada wasaaradood khaasatan tacliinta sare kaasoo ayagana ay naga caawinayaan xagga farsamada sidii waxaanaanu dhisa lahaynay maadaama aqoon fog ay u leeyihiin taas ayaa horta muhiimadiisa ay ahayd waxyaabahaad u timid waxaa ka mid ah inaad la kulanto laanta tacliinta sare ee bakistan maanta ayaad kulan la qaadatay waxaana la soconnaa higher educationka ama laanta tacliinta sare ee bakistan inay tahay meelaha scholarshibyada bakistan laga bixiyo marka waxyaabihii aad ka wada hadasheen ama aad isla garateen ugu dambeyntii maxaa ka mid ah haddee hal iyo laba aad nooga sheegtay waxaan isla gaarnay horta dhowr qodob guud ahaan waxaan isku raacnay in labada hay-adood wasaaradda waxbarashada iyo commishinka tacliinta sare ee dalka bakistan ay samaystaan heshiis isfahan kaasoo ay isa saacidayaan khaasatan ayaga ay naga saacidayaan xagga farsamada sidii aanu dhisan lahaynay commission oo tacliinta sare ah in ay naga saacidayaan sidii tacliinta sare ee dalka soomaaliya systemkeeda ay noola hagaaji lahaayeen ay si fiican noo noo nooga saacidi lahaayeen sidii ma arkaysa tayada waxbarashada khaasatan xagga tacliinta sare ayadana ay farsamooyinkii aan u kontarooli lahaynay tayada waxbarashada jaamacadaha dalka iyo guud ahaan tacliinta sareba ayadana ay nooga saacid lahaayeen iyo ta ugu dambeysoo ah in waxyaaba kaleentoo fara badan hadday soo baxaanna aan aan iska kaashan karno marka heshiis noocaas ku saabsan ayuu maanta ahaa kan aan si fiican aan aan uga wada hadlnay oo aan wada seexanayna
bakistan waxay ka mid tahay wadamada deeqda waxbarasho siiya ardayda soomaaliyeed deeqda waxbarasho waxay soo bilaabatay xilligii dowladii militariga soomaaliya mana hayno ilaa iyo haatan wax cusboonaysiin ah oo lagu sameeyey jadwalka ma kugu jirtaa inaad arinta waxbarashada ama gaar ahaan deeqda waxbarashada aad kala hadayso bakistan
waa dhabha tani waaba muhiimadda weyn oo qeyb ka mida socdaalkayga waxaa jira heshiis dowladda bakistan iyo dowladdii soomaalida ay samaysteen horaantii toddobaatameyadii kaasoo ma arkaysa heshiis weyn ah laakiin deeqda waxbarashada ay haddana qeyb weyn ka tahay oo bakistan in ay dalka soomaaliya siinayso waagaas ayaa heshiiska sida uu leeyahay ilaa iyo lix arday oo soomaaliha inay ku baran karaan dalka bakistan laba majaal taasoo kale ah caafimaadka iyo engineerinka taasoo waagaas loo arkay in labadaas subject soomaalida baahi weyn ay u qabtay marka waxaan asna aan ballansannahay berito wasiirka tacliinta sare oo aan arrintaas rabnaa inaan ka wada hadalno aan ka wada hadlaynaa nambarka deeqaha waxbarashada iyo sidii loo kordhin lahaa iyo sidii aan dib ugu eegi lahaynay waxyaabaha dalka soomaaliya u baahan yahay maanta oo labadaas keliya aan ahayn aan ugu soo dari lahaynay marka taas britain aan u fadhinaa oo kulan weyn aan rabnaa inaan ka galno wasiirka tacliinta sare iyo iyo aniga haddii ilaa yihahdo
qaar ka mid a ardayda soomaaliyeed ee ku nool bakistan cabashooyin ayay ka muujinayaan meelaha qaarkood fiisooyinkii oo lagu adkeeyey laamaha qaar sida hay-adda i b c c la dhaho warqadihii aada ugu adkeysay caqabadaha noocaasa inaad dowladda bakistan kala hadashid oo aad bal xalkooda raadsiisa talada kugu jirta
aada umahadsan tahay taas waa dhab horto mar walba markii aan meesha nimaadno waan dhegeysanaa ardayda iyo ma arkeysa wax ka barata meesha iyo waxyaabaha ay la kulmaan oo caqabaadka ah iyo dhibaatooyinka haysto dowladdana waan ka dhaadhicinaa in ma arkeysa soomaaliya loo baahan yahay dalalka caawiya mar walba ardaydooda inay fududaan laakiin mar walba markaan wixii isku dayno inaan hagaajino dhibka wuxuu ka yimaadaa annaga xaggeenna mar walba ardayda waxay kusoo galaan siyaabo ma arkeysa aan ahayn sidii loogu talagalay visooyin waxay kusoo galaan aan ahayn visooyinkii loogu talagalay inay wax ku bartaan halkan gudahay yimaadaan markaas halkan ka ably gareeyaan ayagoo visooyin kaleo ma arkeysa meelo kale kasoo galay shahaadooyinka ay wataan iyo baasaboorada ay ku yimaadaan oo ma arkeysa iswaafaqsan taasoo tuhun oo soo galayo in waxaana ay yihiin wax ma arkeysa aan sax ahayn mararka qaarkood way dhacdaa ayagana in ma arkeysa shahaadooyin aan sax ahayn ay la yimaadaan taasoo aydan caqabad weyn ku keento marka runtii annaga aada inoogu adkaataa mararka qaarkood in waxyaabo khalad ah oo aan loogu talagelin ardayduna aysan khalad ugu talagelin laakiin khaladaad dhaco oo mararka qaarkoodna khaladaad oo keenayo cawaaqib xumo ardayda u keenayo inaan u jeedno aan aanan u doodi karaynin laakiin intii tabarteenna ah mar walba waxaan u sheegnaa dalkan booqanaba in ardayda soomaalida sababtoo ah dhibaatooyinku aada u badan waxyaabaha qaarkood oo halkan ama dunida maanta saxda ka ah in waddankeena weli aan si fiican looga hagaajin karin inay inay indhaha naga qabsadaan intay naga qabsan karaan marka taasna way noogu jirtaa tixda buritan ballansannahay ardayda oo idil aan dhegeysan doonna haddii ilaa yidhaahdo ayagana